الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد waxaan ku jirnay fasalkii salaada waxa jebiya waxa karaahiyada ah waxa waajibka iyo waxa sunada ah dabcan waajibaadkeeda iyo sunankeeda waynu soo wada marnay mufsidaadka ama mubtilaadkana xalay baynu soo marnay caawana makruuhaadkaynu mari markaa makruuhaadku dhammaadaan afartiiba waa dhammaadeen wuxuu soo khulaasayn doonaa soo ururin doonaa wixii oo dhan oo tiris ah oon faahfaahin lahayn wa tukrahu salaadii karaahiye weeye way asixi laakiin waa laga fiican yahay walxaali waa qofka musalliga ahee tukanayaay yudaaficu uu celcelinaya ama reebreebayo alakbatayni labadii xumayd ee xaaja gudashada insaanka aadamaha ka iman jirtay waa saxaradii iyo kaadidii salaadu ha ansaxdo waajibkuna ha kaa dhaco laakiin ajirkeeda wax badan bay u dhimi haddaad adow aada isugu celinaya oo isku xanibaya si adagna ay ku haysa kaadi ama saxaro aada salaad ku tukato nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka wuxuu ka reebay qofku inuu tukado wahuwa yudaaficuhu lakbataani isagoo labadii xumaydi ay riixriixayaan oo celinayo kuwa mashquulsan salaadii khushuucdeeda ay ka mashquuliyeen waxaa kaloo nabigana ka sugan mar kale calayhi salaatu wasalaam naha can salaati xaaqinan aw xaaqiban xaaqinan aw xaaqiban waa isagoo kaadi isku celinaya ama saxara isku celinaya halkaa waxaa ka garatay lafdiga mudaafacadu waa qofay si adag u hayaan waxaa lamid a haddii wax kasta oo aada kuu mashquulinaya oo khushuucii salaada tagsiinaya saas darteed waa acdaarta jamaacada looga hari karo in waktigii salaada la gelayay kaadiya saxara si aada ku qabtaan markaa waa iska soo xaaja gudan jamaacadii haddaad ka soo gaadhana wanaag haddii kalena wixii aada soo gaadhaad tukaniya ciddi aad hesho taasi waa midda koowaad wa bixadrati acaamin aw sharaabin wa bixadrati acaamin meelay cunto taalo aw sharaabin cabitaan yaallo yatuuqu ilayhi uu hilowsan yahay u rabo naftuna ay isha ku xaarayso isha isheedu la jirto ninkaas isaaba ooman oo raashin iyo biyo ag yaallaana ilaa uu horta karka iska jebiyo inuu salaada gala maaha waayo salaadii hadduu galo marafigii iyo muqaabaladiisii iyo khushuucdiisii buu gelayaa mise raashinkaasuu isha kala jirayaay oo mar waliba jalleecayaay oo daymonayaa nabigaa wuxuu yihi laa salaata bixadrati acaamin min cunto loo soo dhigay salaadi uma taal walaa wahuwa yudaaficuhu lakbataan isagoo labadii xuxumeyd celinayana salaad uma taal markaba nabigana waxaa ka sugan wuxuu yihi idaa wadica alcashaau wa uqiimat isalaa haddii raashinkii lasoo dhiga salaadiina la aqimo maxaad samayn fabda-uu bilcashaai cuntada ku bilaaba nin raashin hor yaalaay laabi laba u wadaa salaada muxunkeeda iyo urheeduna khushuucda wey ereyga ah maadaama yatuuqu ilayhi xadiidka kuma jirto taaqat nafsuka in su'ila shay waxan way u xiisootay wey marka cunto uu xiisaynayo ama gaajo u xiisaynaya ama cuntada noocana gaajo kabala kaalma haysee cuntada noocaadu aada u yar jecel yahay waxay yidhahdeen reer baa xoolo rabo oodka baa la samaynaya xoola intii la qalay maqashi ariga yaryarayd baa la dareeriyo gabadh baa layi raac dee hilibkeen laga qaliana bay ka yaadaysaa maqashi xagga bay reerka ka soo gashaa xagga haddana ka soo gashaa markaasaa waxaa la yihi ma maqasha reerka dhaafis xitaa baqol horta carabta celin karaayo boqol halka arag anima celin kala tiri balse baqani waa sax ma raatee iyadaan helin bay fogaatay waxaa laga yaabaa gaajo inayna helinin bahalkaa loo jeclaa cuntadani si kastaba sabab kastaba ha ahaatee naftaada aada u xiisaynaysa ishaadiyo qalbigaadaa la jira markaa wayaleeyihin marka la leeyahay salaada tukanin waxay leeyihin xikmadda qaybkaa waxaan shardiga ugu xirnay cuntada haddii aadad aragtay ama aan kuuba banaanayn inaad cunto salaada looga tegi maayo inaad kuu banaanayn maxaa looga jeedaa waad soomantahay raashinkiina waa la soo dhigay salaadiina waa la aqimay afurkiina lama gaarin salaa casar baa la aqimay raashinkiina weli waa hibaashim yaallaa salaada muu dayn maya walilaa waxay noqon lahay kan iyo duhurkii raashinkaa iska fiirsoo salaada aadi dusha ka fiirsa mana cuni kartid raashin aadan cunaynin marka ama aadan lahayn oo lagu idnin ama aada kaba sooman tahay ama aada daragtay oo daragsan tahay kaa salaad ma reebo tatuuqu ilayhi mid kalena waan ka fahanay bay yidhaahdeen walow culimadu si kale ay u fasireen hadhee nabiga sal alay slam waxaa ka sugan isagoo raashin loo keenay hiliba oo la cunayo mindiduu ku goysanayo haysta baa salaadii la aqimay fa alqa sikiina mindiduu iska tuuray salaadii minaaday maxaa hadda ku fasiraynaa bay dhaheen laba macno midow nabiga sala allahu alay alih wasalam inuu xoogay hamuun gooyey marka haddii waxoogay hamuunta hore ay kaa dhacdana naftu raashinkan aada ugu hidoobi mayso way ka yarahasami kartaa taa haddaan idhaahno cilladii tatuuqu ilayhiba nafsu baa ka soo baxaysa meeshii saasaan u nidi mid kalena u nidina waa xadiidku waa noqon karaayo nabigu calayhi salaatu wasalaam isagaa wuxuu yihi xubiba ilaya min dunyaakum saddex baan ka jeclay kadib markuu sheegaba jucilat quratu cayni bisalaat nabigu markuu salaada galo wax kala naftiisa ugu hiloobi jirin sidaasuu raashinka uga tegay dadka laakiin aynan iimaankoodu saa u xoog badnayn ama aan la aamini karin halkaa inay gaareen baa layidhi iska soo casheeya raashinka iska soo cuna haddaba ninkeena naftiisu sidii nabiga salaasan salaada ka mashquulinaynin wuu tukan karaa isaga lagama hadlayo culamada qaar baa kale imaamka iyo maamuumkaa la kala qaadi oo imaamku isagu raashin baa yaalla dantii musalliinta o dhan baa ku xidhane maslaxada caamkaa tiisa khaaskaa laga hormarin iska soo raashancun dadkeena hal rafaadana halku sugaan la dhihi maayo taaba salaadaadu say dooni ha noqotee dadka suki baa laleeyahay maamuumka laakiin cidi kuguma xidhna kuma xanibna adu iska soo cashee baa la dhihi culamada qaarna saasay ficilka nabi u fasireen sala allahu alayh ali wasalam ilaa in khashiya haduu ka baqo maahane khuruuj alwaqti waqtiga inuu baxo haddii cuntadii iyo salaadii isu kaa qabtaan waktiguna uusan labadaba ku fileen waxa ka dhiman tusaalahaan casarkii baad xasuusatay qoraxda kaaliga sii dhacay raashinna waa ku yaallaa maxaa samay haddaa raashinka cunto qoraxdaa kaa dhic salaadii in aad tukatuun baa waa ka laaban wuxuu leeyahi markaasi khushuuc baan ka hadlaynay salaadii dhanayd jiritaankeedi bay masaladu taagan tahay irtikaab waa qofka bararayn weeyo khushuuc la-aantaa ka roon salaadii dhanayd ba intay tegi lahayd qofka isaga waxaa weeye si u kala hora si u kala costaa loo kala hormariyaa ayib waxaa kaloo yii waykro waxaa karaahiyaan iyaduna tashbiiku asaabici faraha inaad isdhex geliso od isdhaafiso iyadana ma waa karaahiya salaada way ku jira wey nin salaad ku jira inuu gacmaha saa isu dhexgeliyo waa laga fiican yahay salaada jebin mayso laakiin ajirkeeday waa ku dhimin sababtaa wuxuu leeyahay nahyi baa ku soo arooray nabigu calayhi salaatu salaam nahyiga ugu dhow ee ku soo arooray waxaa weeye xadiidkii kacb binu cujrat nabig alay slam wuxuu yihi hadduu qofkii weysaysto oo weysada wanaajiyo oo masaajidka uu aado falaa yushabbikana bayna asaabici falaha yuna isdhexgelini fa inahu fii salaatin qofkaa salaadbu ku jiraay qof aan min salaadii ficil ahaan u gelin oo masaajidkii usoo socda si salaadii u tukada waxaa la yidhi ajir salaad baa u socda intaa u socda saas darteed salaad baad ku jirtaa ee gacmaha faraha isdhex gelin oo isdhaafin baa la yidhi haddii la yidhi sababku wuxuu ku cileeyey nabigu fa inahu fii salaat salaad baad ku jirtaa wina ma gelin oo waxaa lamid tahay qof salaad ku jira halkaa waxaad ka garatay faraha in lasaa la isu dhaafiyahay salaada ma fiicna karaahiyada iyadana halkaasaa loo deliishaday wailtifaatu hareerdayga bigayri xaajatin baahi la-aan salaada adoo ku jira hareeraha inaad fiiriso qofkaa aad fiiriso kaa aad fiiriso qofka daakilkeeda soo galay masaajidkaa ogaato qofka meelaha maray isha alla wada raacdo iyadana waxaa weeye waa laga fiican yahay in laga fiican yahay nabigaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam can ililtifaati fi salaati salaada hareeraha la fiirfiirinayo markaasuu wuxuu yihi hu ikhtilaafu yakhtalisuhu shayطaanu min salaati اlcabdi waa xatooyiyo dafitaan shayطaan daydaanku uu dafayo uu salaadaay khushuucdaadi buu la tegayaa dana hareera fiirinaya ma khushuucsana xagguu la socdaa kaana waa la socdaa salaaduu ku jiraa laakiin ishiisa xagga iyo xaggay jirtaa annaga waxaan garanaynaa dadka iyagii xoola dhaqatada ahaa ariga maqribkii xaroonaya hadduu xagga qiblada kaa jiro salaada dhexeeda lagu tirin jiray markaa salaamu calaykum salaada dhacdo neefkii hebeligi hebeligi hebel ahaa waa maqan buu leey ariguu tirinaya ishiisu arigaasay la socotaa salaada u taagan yahay laakiin neefkii marada isha waa fiirinaya midda labaad salaada markii la taagan yahay waxaynu soo marnay sunnadu waa meesha sujuudda inaad fiirisa wey nin hareera fiirinayo sunnadii lama iman laakiin shardigu waa ligayri xaajatin baahi inayna jirin wey hadday baahi iyo duruufi timaado qofku dhinacay duruufi ka timid waa fiirin karaa asalna waxaa u ah qisadii xadiidkii sahl ibni sacd uu wariyey ee abubakr radi allahu canhu ardaahu dadka tukinayey nabigaa soo daahay abubakar baa dadkii salaada geliyey saxaabigu wuxuu lehi wa kaana laa yaltafitu abubakar alaha ma fiirin jirin nabigii baa yimid alayh salaatu wasalaam salaada lagu jiro daahirka riwaayadku ma cadayn laakiin qaabka qisadu ay u dhigan tahay iyo salaadii la tukaday ragcaddii u horreysay baa lagu jiray xilligaa nabigu imanaya calayh salaatu wasalaam waayo daa salaadu isagu dib ka soo qabeeyeyya lama sheegin oo hortii la tukaday markuu soo galay sababkuu soo dhex maray markii la arkay nabigoo soo dhex maraya waa tasbiixay badatay qaarka cabahay isku dhigteen abubakar sawax badan baa gadaashiisa ka yeelay marka waxaa usoo baxday xaaladani xaalad dabiiciya maaha waxaan caadi ahayn baa jira gadaalku usoo fiiriyey nabiga safkooda soo galay alka sal salam kasuu gadaal soo noqday nabiga u tilmaamou yihi halkaan iska joog markaasuu intuu diiday uu safka iska soo galay gadaal gadaal kuu soo dirtuu safka soo galay nabiguna horey buu ubaxay sal l slam isagaa nabigaa tukiyey marka salaada intii dambe axkaam badan baa qisadaan yeelataye halkan abubakar gadaal buu fiiriyey nabiguna waa joogay waa arkayey nabiguna qaar baa faraysay madhihina waa iqraariyey xaaje iyo baahi iyo waxaa gadaal ka dhacay dhib baa jire buu fiiriyey lixaajatin waa sidaas oo abubakar nabigaaba amree amarka nabiga muxuu u khilaafay uma qaadan wujuub inuu yahay ee min bacdi isaga qalbigiisa un in la muraacaynayo o qalbigiisa la ilaalinayo ayuu u qaatay nabigaana weydiiyey sal sl salaadii kadib wuxuu abubakar halkaa ku jir baan ku iriye maxaad usoo baxdood ugu jiri weyday abubakar hadal aada qiimo badan buu yiri wuxuu yihi maa kaana libni abi quxaafata an yataqadama bayna yaday rasuuli llahi sal l slam ina abi quxaafa inuu nabi maxamed hortiisa taagnaayoo ku tukado wax soo xaboon maaha wax la aqbali karaa maaha halkan waxaa la yihi labaa arimood baa iska hor yimid daahirka amarkii in la fuliyo iyo adab iyo ixtiraam in la ilaaliyo wadalika shawkani rag lamida xadiidka markay tacliiqinayaan waxay leeyihiin wuxuu daliil u yahay anta alaa jawaazi taqdiimi اladabi calى muraacaati dawaahir اmri amarka daahirkiisa in mararka qaarkood xishmada iyo ixtiraamka laga hormarin karo baa laga dartay bay yidhaahdeen nin walbaba markuu ciidadaa sheegtay ee qaldantahay ma dhihin waa ka aamusay iqraar ogolaashahu qaabka abubakar sameeyey inay saxan tahay buu ogolaaday nabigu sal allau alayh ali wasalam saas darteed marar badan waxaad intaa waxaad ka faa'iidaysanaysaan hal masalo qabyadda xishmada iyo adabta ilaalinteedu qiimaha ay leedahay inaa mararka qaarkood amarkii nabiga laga hormariyaya nabiguna waa aqbalo saa darteed nufuusta iyo qofka muslimka ah naftiisa iyo dabeecadiisa iyo dhaqankiisa xishmada iyo aadaabta ilaalinteeda iyo cidda ixtiraamka mudan ixtiraamkeedu waa inay dabeecad lama lagama muran aan gelin inay noqoto wey walidaalika culimadu waxay ku yidhahdaan iyaaka wsaxafiya wlmusxafiya ma taqaana waxaa la yihi quraan nin kitaabkaan ka bartay yii iska ilaali waayo xuruuf badan oo qoran baan la akriyin kuwaan qornaynna waa la akriyaa hadduu yidhaahdo keliya waa qur-aanka iska bari kuwii aan qornaynna wuu ka tegi ee la akrin jirin kuwii qornaayan la akrin jirinna wuu akrin laadbaxanahu laadbaxanahu isagoo marag marka laaxin badan buu akriyay musxafigu ninkaa way qur-aanku wuxuu u baahan yahay sida qoraalkiisa carabiyada kale la mid maaha talabka iyo macallin buu u baahan yahay xafaa la akriyo aan qornayn iyo kuwa qoran aan la akriyin baa kowkaa inaa qorato saxafigana waxaa la yidhaahdaa cilmiga kale ee sharciga anaa isbayo kitaab ka baran kaliya ninkii yidhaahda adabkii iyo suruufkii buu waayaa sidii ninkii gabiy buu noqdaadan waman rama alculuuma bigayri shaykin adalla can isiraati lmustaqiimi wataltabis lculuuma calayhi xataa yakuuna adalla min tawba alxakiim tasadaqa min banaata cala rijaalin yuriidu bidaka jannati naciim tawba alxakiim wuxuu ahaa nin waraaqaha dadku soo akriyo dudanta wacdin jiray nin culamiya sheekha iska dhigi jiray dhalinyaradu waa ku soo calaacashay maalin kamida maalmaha waxay dhaniho dhalinyara nahay wax badanna ma haysano odayaashayna gabdhihii inay nagu daraan way diideen xaasil maalabad bay naga maraysaaye daniyo odayaasha nagala hada suusiisa xoog masaajidku markii la tukaday ka istaagay markaasuu wuxuu u qaatay wuxuu yaqiinay soo akriyay markii fadlu sadaqaat fajigan in la sadaqaystu mooday hataa farjigii fadligii sadaqada la sadaqaysan jiray ajirkeedii uu akriyay uu baab kaleedalaheed ku babaxayba markaasuu gabdhaha wiilasha lagu fasaxo sadaqa iyo ajir weeyeen markaasuu waxay yihi tasadaqa bilbanaati calaa rijaali gabdhihii buu farjigoodu ku sadaqaystayay rag yuriidu bidaaka janaatin naciim akhirtan inuu saa gaba raayo wacdigaas ajir gudaha kaga doonayaa manaa zinadii iyo sadaqadiiba u kala cadaa waay manaa xoolahan adigaa leh haddaa birudaa nafsika qof ku siiso u baahan soo sadaqa maaha waxay la noqotay gabadhan farjigeeda yaraa iska leh diribaaha in hadday ku siiso sadaqa wey saasay u ekaatay laakiin baabka sadaqaadka amwaasha iyo furuustu inayna isku mid ahayn macali u sheega ma heline sadaqaadka iyo cumuumu sadaqa iyo waxaad leeda hoos bixisa tacriifkii ubaa meeshaa la galay warafcu basarihi makruuhaadku salaadaynu ku jirnaaye indhaha inaad kor u qaado ila samaai samada salaada adoo ku jira cirka inaad fiiriso iyadana lama ogola samada inaad fiiriso saaca halkaa afara ku dhegeynaad akridana lama ogola halkaa dambe taagan tahay boorarka kore masaajidka inaad akridana lama ogola saa darteed salaada markaad ku jirto kor lama fiiriyo hoos baa la fiiriyaa sujuuda hadday ka tegi weydana horay baa lagu ogolyahay nabigana calayhi salaatu wasalaam ka digay wuxuu yihi maxay yihiin dadka qaarkood oo isandahooda kor u qaadaya kor fiirinaya ama way iska daynayaan ama allah dhakiraya aw latusqafanna absaaruhum indhahoodaa la dafaya ama ilaahay ha indhatiro ama kor ay fiirinayaan way iska daynayaan baabu taxriim bay karaahiyada uga dhowdahay haddiiba cuquubada inqabeelka ay ku mudanayaan wa nadaru inuu eegana waa karaahiyo ilaa maa yulhiihi waxa mashquulinaya wax salaadii kaa mashquulinaya in la eegeego lama ogola walidaalika masaajidda waxaa la xaaraantinimeeyey derdiyadooda in la sharxo ama sharaxaad iyo wax qurqurux badan lagu dhajiyo nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu sheegay akhirizamaanka marka la gaaro masaajidda waad zakrafayn doontaan zakrafadu xaraf iyo qurux baad ka dhigi doontaano sharaxaad baad ka buuxin doontaan hadda masaajidda haddaad tagto qur-aan iyo dikri iyo wacdi baa saa u wada wareegsana salaad intaad ku jirta xafaan iyo sida loo qoro iyo sharaxan daawashadiis yaa misaa marta kaaga qaadi xataa masjid nabowi madiine markaad tagto gidaarkiisa hore waxbaa ku qoran wixii kaloo dhan waa wasaxay laakiin waxaa ku qoran lama tiri karo walaa dawladdaa boqortooyaa tiri karin ma dhacaan haddina dagaal baa ka dhig dhiig badan baa xuban hadday qur-aanka tiraan walaa boqor cabdalla iyo aal sacuud oo dhan hadday isugu tiraan ma tirtiri karaan masalo masalo kooda hamoodina hata kiyana haystee waxan way tirtiraan waxan qoraalkaas waa baqaayaadii dowlad khilaaf alcuthmaaniya wey itifaaqaadka jira sacuudi iyo turki xabad baadi ah bay qur-aankaa qarantirtiraan dhiig baa qaadan marka masaladu masalo sahlan maaha dawladaha taariikh ka eeganaya jiritaankay jiri jireen baa la baabi'inaya saas darteed itifaaqiyaha dawliya ka jira intaa keliya ma aha xataa intii xaramka masjidinabawiga uu ahaa xilligii cismaaniyiinta wax lagama bedeli karo waa lawaasaxin karaa inta laakiin laga bedeli karo ma ka samayn adag lafteeda mataafka dadka waa u yaya intan gidaarkeeda ku dhow intii la dumiyo maameydala tawaafaya lawaasiciyo waa inay turkiya aqbashaa marka waxyaaba badan oo itifaaqaada oo maxaaqir badan yadaa jira meesha ha u qaadaninaba ninka meesha inuu waxyaaba badan ay bedeli lahayn ay rabeen inay bedelaan ama culummadu ay bedeli lahaayeen bayna brotocoolaad kala saamaxaynin marka zakrafada masaajidda nabigu taas uu reebay salaaday mashquulin nabiga xasan maalin nin abujahl la yidhaahdo baa maro u keenay qurux badan caaisha sidii gantoob ahaan iyo maro gurigii ku xiran oo xagga qibladii jirtay ka dhigtay salaadana markuu galay ay mashquulisay markuu salaada ka baxay buu wuxuu yihi waxaad yeeshaa aziru canii hada alqiraar marada gantoobka ee meesha ku xihan in dhaafiya bu oo marada ninkii abujahlna intaad u celisaan marada kaleen xarabka lahayn ee indijaaniyada la yidhaahda hayo haligu soo bedelo xadiidkaas wuxuu faa'iideeyey nabigu wuxuu ku cilayey marka fainahaa aalahatnii can salaati salaadayga mashquulisay marada saa darteed walnadaru ilaa maa yulihi xadiidkaa masalo kale u faa'iideeyeyo hibada in lagu noqdo ma banaano laakiin qofkaad siisay haddaad wax ka fiican ugu bedelaysa limaslaxatihi waa lagoli waayo abujahl kii hore uu keenay nabigu u celiyo hadiyadiisii sakaraad in fiican ay ugu soo bedel dhahaw maa kaana minha albaali suwarka istifnaahay ka mid tahay wa kafu sawrihi marada inuu celceliyo iyo wa shacrihi timihiisa wawabcihi inuu dejiyo geliyo taxta cimaamatihi cimaamada hoosta ka gelgeliyo iyadaa lama ogola haddaad sujuudo makoora marada waxaad xirxireen xirxiro laakiin markaad sujuuddo haddaad kama jilicsan oo dheer leedahay innaga maaha dadka lala hadlay dadkeenan jareerka ama jareerka ku dhow maaha dad kama jilicsanay timihii daawanayaan baa lala hadlayaa laakiin kafti sawbihi maradaan ku jirnaa maradii cimaamadii hadday soo dhacdo inaad celisooda xidhxidhaayo iyadana waa karaahiya laba sababood bay yidhaahdeen sababta koodaad khushuucdii way kaa mashquulin salaadii waa khushuuci badanaa rukuuc iyo sujuud bay soo dhacaan rukuucduna gacmaha lawiyaha lagu hayaa sujuuddana gacmaha waa lagu sujuudoo dhulka yaallaan sayaan meeshii ka qaadood maantooda inaad celceliso gacmihii makaamkooda iyo siraarta faaruqayaan loogu talagalay inay joogaan kow marka labaad salaadii khushuucdeedii aad qaabili lahayd nin mashaqaysan oo shaqo kale ku jiraata saa darteed dhib badan bay haweenkaaan qabnooo kaleeto cibaadada tooga duurtay adag baa la dhihi jiray habeertan iyo khimaarkani dhib badan buu keenoo maantoo dhan sal baa la celin marka wa kafku tawbihi wa shacri mid saddexaadda culamada qaar ku dareen waxay yidhaahdeen maryaha laftooda iyo timaha soo dhacay way sujuudayaan oo way rukuucayaan maxaa u celiya lagu diin marka wa kafki tawbihi wa shacrihi wa wadcihi taxta cimaamatihi baan waa ogolayn nabigaa yidhi alayh salaa salaam murtaadna asjuda calaa sabcati acdumin toddobaan ku sujuuday waxaana la ii amray allaa aksita tawban walaa shacra mara iyo timo toona inaan ururin oona celcelin baa la amray wamadxu lxudaay boorka inuu ka tirkira can jabhatihi wejigiisa iyo meeshuu ku sujuudaya labadaba inuu shima ciidda iyadana waa karaahiyo axaadiis badan baa nabiga kaga soo aroortay calayhi salaatu wasalaam xadiidka abu daauud iyo qayrkii wariyeen ee mucayqib waa kii ahaa laa yatamsax wa anta tusallii adoo tukanaya waxaad tirtirin fain kunta laabudda faacilan haddaad ka maagi weyda inaad samayso fawaaxidatan taswiyat alxasab hal mar un oo dhagaxaad ku sujuudayso ku simaysa ha noqoto haddii kale iska badaa waxaa kaloo ku yihi xadiidka bindar laga wariyey laakiin waa daciif xadiika dadka waa cileeyo wuxuu yihi idaa qaama axadakum yusallii falaa yansax ilxasaa quruuraxa yuusan tirtirin hadduu tukanay qof faina araxmata tuwaajihu naxariis baa ka hor imanaysa xadiidka sanadkiisu waa daciif laakiin dacfigiisu aada uma adka macnaha waxaa saddexaad oo xoogeynaya xadiid jaabir laga wariyo xasana imaamu axmedna fii musnadihi ku wariyey isaga wuxuu aada u tilmaamaya wuxuu laan yumsika axadukum yadahu min can ilxasad qofkiin gacantiisa in dhagax iyo ciid tirtiritaan uu ka ilaaliyo fi salaati markuu ku jiro khayrun lahu min miati naaqatin boqol neefoo geela taasaa uga khayr badan waxaa ka khayr badan boqol neefoo geela gacantaadoo dhan dhagax iyo ciid iyo ku mashquulin oo ku tirtirin salaada kullahaa suudun xidxidaqi walaydhaman madow boqol geelo walaydha madow fain galaba axadakum shayaan midkiin haddii shaydaan ka adkaado inuu iska daayo uu kari waayo falyamsax masxatan waaxida hal marun ha masaxo u asay hadiidkaasina intaasoo dhan baa tilmaamaya wataqaa'ibu hahaansigi inaad hahaansato ina hahaansagaa nacagsan oo daalana mugta salaad cajis iyo daal ugu tukadana waa calaamad munaafiq walaa ya'tuuna asalaata ilaa wahum kusaala iyagoo wahsanayo cajisan bay yimaadaan salaad haddaba aad cajisan tahay oo hahaansatay laga fiican fain halabahu hahaansiga hadduu kaa tambadiyo wadaca yadahu gacantiisa wuu saari calaa famihi afkiisa afka gacanta saaro afkaadadoos maqaanha afka kala qaraajinin baa lagu leeyahy waayo shaydaanku markaa afka kala qaada wuu kugu qoslaa adoo salaad ilaahay hortaagan in shaydaan kugu qoslana ma fiicna casisaadan is-ogeynooda iska warqabinaad tukatana waashii neeftii meel fudba ha noqoteen munaafiqnimada khatar baa cabsi looga qaba inahaas darteed isku celceliyo hasan nabigaa yidhi alayh salaatu salaam idaa tataaba axadukum fi salaati qofkin hadduu hahaamsi qabto salaada falyakdim ma staaaca intuu kari kara haceliyo labada dawsiyelkaantaas u qabato xorayka sku xajiso hahaamsigu iska noqon inta badan faima shayaan yakun shaydaanka balad dhahay markuu hahaamsay salaadii ilaahay hortiisa la taagnaa shaydaanka albaabada inaad u furto isaguna isku laalmiyaay saarin laga fiican yahay ma karaahiyada isaga dabarka wlmubaalagatu inaad ku xeeldheeraato fii khafdi ra'si fi rukuuci rukuucda inaad madaxa hoos u fooradiso oodan madaxii siminna karaahiyo wey caaisha radiallahu canha waxay nabiga ka warisay waxay tiri nabigu hadduu salaada rukuucaya wa kaana idaa rakaca lam yushakis ra'sahu madaxa kor uma taagi jirin walam yusawidhu hoos uma lamin jirin waataynu soo niri sida waraabahana madaxa ha taagin waraabaha dabada hoos intuu mariya madaxa taageen sida dameerkana dogalka ha laalaabin dameerka markuu maanta o dhan socdo dogalka laalaabiya sahayeen madaxa adiga dhabarkaaga si waynu soo marnay sifatu rukuuc walow ciladihii gacanta inuu saaro calaa khaasidatihi kelmihiisa faaaahayda keliyaha qabsatana iyadana lama ogola karaahiyo wey taxriim bayna uga noodahay karaahiyada waa nabigu sal ly salam waxaa ka sugan nahaa can ikhtisaari fi salaati salaada dhexeeda keliyaha in la qabsado waa diiday salaada khushuuc baa loogu talagalay nin keliyaha haysan nin kibirsanoo faanaya ah salaad rabbigaad hor taagan tahay inaad qaar kibir iyo faan aad u istaagto meesha ma qabato waxaa kaloo nabigeena saxaabada ka sugan nin ziyaad ibni subayx la yidhaahdo baa ibni cumar baa soo maray isagoo tukanay naagtiibu tukaday markaasuu kamida iska qabsaday uu soo maray ibni cumar markaasuu gacanta kaga dhigtay isagoo salaad ku jiray sii daadu tuuna iska dhaafay ziyaadowna ninkan ibni cumar mada taqaanada markuu salaada ka baxay uu nin wuxidow ninkaa gacanta ugu dhiftay yuu ahaa kasa cabdillahi bn cumar wey xanaaqii iyo caradii la dagaalku iska badaayo intuu yimid buu wuxuu yaa aba cabdiraxmaan maxaad iga qoonsatay markaasuu wuxuu yihi kan qof daldalan sidii baa tahay nin galyahaa qoorsaday nin daldalan wax ma dooriyo nabigaa laga reebay sal ala alay slam iska da maka keliya qabsigana lama ogola walbusaaq inaad candhuu ku turto qibala wejihii wa yamiinih hortiisa iyo bidigtiisa inuu candhuuf u tufo lama ogola bal an yasaarihi bidixiisa oo fii tawbihi maradiisa aw taxta qadamihi ama luga hoosuga markaad ka tufayso bidixta wayeeseesata marada ku tufu ku leehay ama hoortaado bidixa ku tuf hore ha u tufay adoo sidaada hana uga jeedsan midigna iska badaa taasina nabiga ka sugantahay sal llahu alayh waalih wasalam oo nabigeenu qiblada dhinaceeda xaaka lagu tufay markuu arkay uu ka carooday wuxuuna yihi nabigu alayh salaatu wasalaam ina axadakum idaa qaama fii salaatihi midkiin hadduu salaada istaago fainahu yunaajii rabbahu ama rabbigii buu la koodaya la baqayaa ama rabbigii baa shayga qiblada udhaxeeya falaa yabsuqana axadukum qibala wajhi qofna yaanmi hortiisa canduu ku tufin walaakin can yasaariya taxta qadameyhi laakin bidixdiisa ama hoostiisa ha ku tufo kadib nabigu marada intuu qabsaday busaa isuu jajabay sida xadiiska loogu tufaya intuu tusay halka waxaa ka garatay hadiiba intaa lagu koobay midigna lama ogola horeyna lama ogola intaasi makruuhaadkii salaaduu kusoo gabagabeeyey haddaba shuruudii salaada waan soo marnay waajibaadkiina waan soo marnay sunankiina waan soo marnay makruuhaadkiina waan soo marnay mubtilaadkiina shantaba waan soo marnay walisalaati shuruuطun bay leedahay wa arkaan arkaan bay leedahay wa afcaadun sunan muakada ay leedahay wa sunanun sunan kaloo ka hooseeyay leedahay taas fa shuruuduhaa tamaaniyatu waa lagu soo khulaasaynaya marka wixii baabka kugu soo maray soo koobaya dhegeyso fa shuruuduhaa shuruudeedu amaaniyatun sideed bay ahaayeen kow tahaaratu lacdaai xubnaha waa inay daahir ka yihiin min alxadai wanajaasi xadad iyo najaasada tahaara loola nooda tahaaratu xadain iyo tahaaratu khabartin horta inaad qabto wey ko wa satru lcawrati cawrada inaad asturto wey waistiqbaalu qiblati qiblada inaad ujeedsato wey wtinaab manaani saddexda la iska reebay asaaska inaad iska ilaaliso wey wahiya saddexda alkalaamu hadal walaflu cunitaan iyo wixii raacay wey walficlu kaiiru fal fara badan wey xalayda soo maraynay wa macrifatu dukuuli waqti waktigii inuu soo galay inaad garanayso wey walow ganna mala raaligahoy kuula badan tahayba ha noqdeen sideed cilmu inaad garanayso bifardiyati salaati salaada inay farad kugu tahay iyo bikayfiyatihaa qaabkaad u tukanaysa haddaan si loo tukanaba garanaynin maxaa salaad tukan sideeddaa shuruudeedaa waynu soo wada marnay fa mataacu khibla markii la dhimo ee laga tago wax ka dhimaan bishartin minhaa shardi shuruudaa kamida batalati salaatu salaadii way buraysaa tusaalayadasi shan tusaalawaad ba marka oo shuruud la jebiyey midl ko an yasbiqahu xadau fiiha inay waysadu ka jabto oo ka soo hormaro ay ka fakato walow sahwan halmaamba ha noqotee adoo salaadii ku jira hadday waysadii kaa jabto ay kaa fakato sabqiyaa macnaa fakashadii buu jeedaay adoo celcelinayay kaaba baxsatay ama salaadan ku jirto waa isalmaansanaynaa salaad ku jirto kas baabad usii daysay waad fasaxdayba laakiin salaadidaad ku jirto waa halmaansanay goobtay talo faraha ka baxday ubaaxasata salaadidaad ku jirto laa yaqbalu llahu salaata axadin ila axad ila bitahuurin salaata man axdata xataa yatawada waan soo marnay aw tusiibahu najaasatun fatbatun ama najaaso qoyan baa kugu dhegtay walam yuqib tawba maraday ku dhacdayba markiibana ma tuurin xaamilu najaasatin buu noqday aw yaabisatun ama nijaasa gegan baa kugu soo duuldhacdaye fa yulqiiha biyadii gacantuu ku qabtay oo waa tuuray iskama horgufin aw kunbihi gacantuma taabane marada kunka tamadaa horaa la yidhaahdaa gacanta xaggeeda ah maradiibuu kula qabtay oo tuuray mar nijaasada inaad tuurta dhib malaha ee qabashadeedu ama gacantoosaada bikunbihi gacan ku qabta mare qabashada la ogolay aw takshifa riix labadaa shardigii hora wey oo lag oo la jeriyey tahaarada ahaa oo labadiisii qaybood oo midna tahaaradii xadadkaa la jeriyey midna tahaaradii khabarkii najaasadaa la jeriyey aw takshifa riixu dabayshiibaa sayde cawrata cawradiisa wa tawxida sutratu sutradii iyo maradiina way ka fogaatay gabadhii maraday korka ka qabtay way oo buubo weyneeye dabayl baa imaarkiiba dhanba kala cararto xaggaa ku tuurtay ama adiga waftaadu go-baad buntarayye guntigii intuu kaa furtay bay dabayl guy la carartay dharba dhanba soo istaagro sutradiina waxaad gurmo qabsan karto takaasii dhacaysoo qabsatay maaha mudday banaanayd cawradaadi ama waaba rukuucdayo funaanadiiyo shaatiga kor intay u caawreen sarwaalkiina dabada bartankeedaad ka qabtay intaa aada intaa rukuucsanayd oo dhan dabayshu garaacaysay dabayshaada garaacaysayba cabaarku iska banaanaa aw yactaqida ama wuxuu rumaysan yahay bacda afcaaliha afcaasheeda qaarkeed farbanay tahay wa bacdahaa qaarkeedna sunatan ay tahay walam yumayizumaa mana kala sooci karo salaadan farad iyo sunna inay isugu jirta waa ogtahay lakin maxaafadada maxaasidada ma kala garanaysa falaw ictiqada hadduu rumeeyo ana jamiicahaa fardun inay tahay ko aw baadara uu u degdego biilqaai tawbi najasi maradii najaasta ahayd dugdaydu iska tuuro ku degdegay wa binasbi yaabisati ama inuu iska tamiyo iska tuuro najaasadii ingelimaydeeda kor kaga dhacday uu marada saa iska jiriyo markaasay ka dushay wa satri cawrati ama cawradii banaanaatay durbo u asturo lam tatub salaadii gubi mayso laakiin wixii haddii loo degdegi waayo salaadii wajada wa arkaanuhaa kiira sheegana sabcata cashara toban iyo toddoba wayaan soo maray ko aniyatu niyada wa takbiirat lixraami takbiirta lagu xirto walqiyaamu istaaga la taagan yahay lagu tukanayo qofkii awooda وقراءة فاaتحة فاaتحda in la akriyo والبصملة بسnkuna aية mina aيad kamida wey شaن iyo لح والركوع ركوع iyo وطمأنينة in lagu xasiro wy والاعtidاaل iyo وطمأنينة todobaiyo sideedna loodaa wey toositaanka laga toosay iyo in lagu xasiro وsujuudu sujuuda iyo وطمأنينة in lagu xasirana laba wey waa toban والجuلuuس bayna السجدتaين in la fariista labada sujuudo dhexdooda iyo waطumaaniinatu in lagu xasilo laga degdegin waa labiyo toban watashahud اakiru wa juluusuhu ataxiyaadka dambe iyo fadhigiisana ku dar waa afar iyo toban wsalaatu calى الnabiyi sal slama fiihi lagu saliyo fadhigaa dambe in nabiga lagu saliyana waa arkaanta salaada waa شhan iyo toban wtasliimatu اuulى salaamo naqsiga hore waa lix iyo toban wtartiibu haakada saa ay yihiin in loo kala hormariyo toddobiyo tobankaa rugni wey iyaga toddobiyo toban kala tartiibka maahane waynu soo wada marnay tartiibku salaadu say u kala hormaysa oo loo kala hormariyaa waktigaada waanan fadhiyaa ee atixiyaadka horta aan ka bilaabo ugu dambeeya kadibna aan istaago sujuudiyoodaan ku xijisiiye intaanan kicinba kadibna aan istaago rukuuc iyo faatihaada salaad waxba kama jiraan wa afcaaduhaa sunankeeda mu-akadada ah ee sujuudu sahwiga lagu kabayo haddii laga tagaa sittatun lix weeye abcaadna waxaa loogu kala caawin min albacdi weeyo sidii salaadii wax kamida oo laasimay oo aan laga tegi karin bay shabahdaan maadaama markii laga tago sujuudu sahwi lagu kabayo kow iyo laba atashahud alawali wa juluusuhu ataxiyaadka hore waa sunno fadhigiisana waa sunnada shaaficiyadu maxay u daliishadeen sunno inay yahay aynu mar labaad ishaana mahoga inaan soo maray nabigu atixiyaadka dhaxuu ka tegay halmaamay uma soo noqon kadib sujuudu sahwi buu ku kabay waxay yidhahdeen farabkii kale o dhan waa loo soo noqon jiraye haddii aan loo soo noqonin sunnaan ku garannay sujuudu sahwi waa lagu kabayna waa sunno sunno sunno doorkeed bay gashaa farab doorkii ma geli karta waaba ka weyahiya saddex iyo afarna wasalaatu cala nabiyi sala la alay slam nabiga in lagu saliyo weeye fiihi fi tashahud alwali atixiyaadka hore wa aalihi nabiga aalkiisa in lagu saliyo fi lakhiri atixiyaadka dambe labadaana ku dar waa afar waalqunuutu wa qiyaamuhu isqunuudka salaada subax iyo istaagiisuna waa sunanka mu'akadada wey wamaa cadaa daalika intaa wixii ka soo haray oo sunankan lixdee mu'akadada sheegnay aan ahayn oo aan arkaantii aan soo tirinay ahayn oo aan shuruudii aan sheegnay ahayn intaa waxaan ahayn ee sifada salaada markaan ka hadlaynay aynu soo sheegnay oo dhan sunan wey ama sunanku ilaaq ama fuqaadima shaafiyadu qaar sida ay yidhaahdaan hay-aatu salaati hay-aadka ku magacaabo oo qayb sunankii baasay u kala qaadaan bay abcaad iyo hay-aad u kala bixiyeen qaarkood intaa kale waa sunan haddii laga taga aan sahwigooda sujuud lagu kabaynin wey halkaasaan caawa ku daynaynaayo baabu salaati fariidati iyo waajibkii halkaasuu ku dhammaaday wixii ka dambeeya waa salaatu tatawuc iyo naafilo marka la dhameeyana salaawaadka qaybtii kala weeye marka weli salaad fari kama qodno weeyo hadda nuskeed meelaha waa gaarnay baabu salaa ilaa zakaa inta laga gaaro waxaan filayaa waxaa nus ku dhow ama waxoogaa nuskii dhaafay kitaabu salaad la gaarnay subxaanaka allah bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك